kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah mune ismaaciil maxamed oo magaalada colombos ee gobolka ohaayo ku leh dukaan lagu iibiyo cunnada qudaarta iyo hilibka kuwaas oo dalkan maraykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano xalaal meyd muna waxa uu dukaankeeda ka mid yahay dukaamada shaqeeya xilligan oo ay dadku cabsi badan ka qabaan xanuunka covid nneteen iyadoo macaamiisheeda ugu badan ay yihiin soomaali muna waxay barnaamijka haweenka iyo qoyska uga warantay xaaladda ay ku shaqayso sida uu yahay xiriirka iyada iyo macaamiisheeda iyo sidoo kale sida ay u dhaqangeliso amarka ah in la kala fogaado muna kusoo dhawow barnaamijka bismillaahi raxmaan raxiim waa ku salaamay caashicuud iyo dhammaan shaqaalaha v o a haddaan kaaga warama arrimaha businesska beriyii ugu horreeya aada u liitay oo dadka waa baqaayeen oo waxay ka cabsanayeen karoonaha iyo waxaas laakiin beryihii dambe busineskeena wuu isfurfuray alxamdulilah hadda waa fiican yahay inkastoo ay furan yihiin keliya meelaha cuntooyinka lagu gado sida oo moolalka dharka iyo waxyaabaha kale way xiran yihiin laakiin busineska cuntooyinka aada uu fiican yahay maasha allah waxaa saameyn saas u weyn hadda naguma laha beryii ugu horeeyay adiga lig toban beri toban iyo shan beri ka hor ayuu aad iyo aad uu u xumaa laakiin hadda waan fiicannahay waxaad ka warantaa bal dukaankaaga waxyaabaha yaalla ee aad ku iibisid iyo waxyaabaha ay dadka sida aadka ah xilligan kaaga iibsadaan iyo macaamiishaada kuwa yihiin dukaankayga waxyaabaha sida aadka ah looga iibsado hadda waxaa waaye bariiska like baastada saliidda macsarada iyo timirta iyo like soortoo kale cabitaanada aaday u socdaan maxaa la dhahay haddii alla kuuroon yahay dadka kastamkayga oo macmiishiyga ugu badanna waa soomaali iyo waxaa soo labeeyo carab iyo halhalkoo xabo oo west african iyo meelahaas ah muna waxaad ka warantaa inta badan xiliyadan dambe inkastoo wax waliba ama dukaamada waaweyn ee cunooyinka lagu iibiyo waxyaabahay iibin jireen sidoodii ay u yimaadaan laakiin adiga maadaama dukaankaaga uu yahay mid yar oo aan holsale ahayn siyaabaha aad ku heshid ama qaababka aad ku heshid waxyaabahan aad keentid maadaama socodkii uu inta badan yaraaday diyuuradihii aanay socon qaabkee kuugu yimaadaan badeecada aad iibiso haa waa su-aal aada u fiican waxaa badeecada sida aan ku helno horta runtii aada ayay u adag tahay raadis badan ayay kaa rabtaa sida hilibka geel oo kale oo banaanka ka imaan jiray aada iyo aada ayuu qaali u noqday halkii bown ayaa waxaa la gadaa toddoba dollar iyo nine nine cent oo awalna uu ahaan jiray shan dollar marka waxyaabaha aaday qaali u noqdeen raadis badan marka odharka aad samaysid wiigan aad samaysid wiiga kale oo ku xigaa la heli jiray hadda odhar haddaad samaysata laba wiig ayaad sugaysaa wixii aad dalbatana ma helaysid sida baastada santaluujidoo kale haddaad dalbato mid kalaan haynaa taas ma haynaa lagu leeyahay waxyaabo badana isbedelay waana lagu qasban yahay in la qaato wixii hadda markaas socdo runtii aada iyo aad ay cariiri ugu jiraan dhinaca cuntada waxaad ka warantaa xilligan waxaa lagu jiraa bishii barakaysneed ee ramadaan dadka cunooyinka aad bay u iibsanayaan dalabaadka way badan yihiin saxmaddu way badan tahay sidee marka dadka soomaalida ah ee inta badan macaamiishaada ah kuwa u badan ee dukaanka kuugu yimaada sidee u ilaalisaa in xanuunkan ama viruskan hadda socda ee daraadiiba adduunkii o dhan loo kala xiray in dadka aanay isu gudbin macaamiishaada marka ay ku imanayaan qaab noocee baad u macaamishaan maxaa la dhahay by social distance maa la dhahaa soomaalida inay isticmaalaan aada ayay ugu adag tahay calaamadaha loo sameeyey dhulka calaamadaha loo sameeyeyna ma tix raacayaan mana raacayaan in ay oo ilaaliyaan inta aan isu jirsanayno laba laba usoo gala haddaa dhahday saddex iyo afaraa lagu soo galaa naana kamaa qabnaa lagu leeyahay coronavirus marka aada iyo aad ay u adag tahay dadkeena in laga dhaadhiciyo inaan kala fogaano saasay tahayna waan iska maaraynaa oo micnaha inaan customkeenan raaligelino oo ayagoo faraxsan ay baxaan oo annagana aan businesskeena meesha ka wadano oo si caafimaad oo safe ah un annaga isxallino tusaale ahaan macaamiishaada ma soo xirtaan maaskaradan afka lagu soo xirto iyo golofiskan gacmaha lagu soo qaato waxaa su-aasha jawaabteeda waxay tahay dadka dhalinyarada u badana baayo inay xirtaan maaskaha dadka waayeelka a badi ma xirtaan jeebkay ku sitaan runtii laakiin dadka dhalinyarada ayaa aad iyo aad awaamiirtaas u qaato inkastoo ay nagu adag tahay annagaba laakiin insha allah waa baran doonaa waa wax nagu cusub alxamdulilah ilaahayna hanaga samata bixiyo cudurkan dabeyshan allaha naga raaciyo tani inta la galay isbeddelkan xanuunka covid nineteen uu la yimid innaba ha la ekaatee wax cabsiya ma kugu haysaa qaabka ganacsigaaga hadda uu socdo walaalo wax cabsi ah iyo walwal waa jiraa sababtoo ah waxaa arkaysaa qof xanuunsan oo kuu imaanayo oo kule ma xanuunsani adigana habeenkii markaa gurigaaga ku noqoto adoo walwalsan oo goormee qandhan doontaa oo waqtiga xisaabsanayo unbaad arkaysaa runtii aad iyo aaday u adag tahay qof hadda meeshan cabsida ka jirto micnaha cudurkan dhexdiisa ku ganacsanayo waa garan kartaa cabsi aad iyo aad u fara badan ayaa jirto annagoo haddana soomaali u ah runtii aad ayay u jirtaa cabsi waxaan ku dari lahaa in ay soomaalida horta ay kala fogaanshaha ay isticmaalaan afkana isaga xiraan maxay geedka xunka ah oo wejiga lagu duubtay galofiskii ay gashtaan oo ay is ilaaliyaan oo sayfkooda ilaaliyaan waaridkoodii walaalahoodna ay cudurka u geynin ay meelaha markay wareegayaan is ilaaliyaan intaasaan ku dari lahaa waxaan kaloon ku darayaa businesskeenna annaga haddaan nahay dadka businesyada yaryar ah waxa hadda oo aan micnaha aan dhehayno cariiri aan ku qabnaa ma jirto alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waa nolosheenaan iska wadanaa waaba la qabsanayba coronaviruska maasha allah
intaas ayaa dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu ahayd muna ismaaciil maxamed oo magaalada colombos ee gobolka ohaayo ku leh dukaamada lagu iibiyo cunnada khudaarta iyo hilibka ee dalkan maraykanka iyo dalal kaleba looga yaqaano xalaalmiid intaan mar kale kulmayno waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo